arrinkaas anaga wixii karaankayga waa isku dayay in uun dib u heshiisiin laga galo oo dadka walaalaha oo madaxdeyna ah madaxdu ay ka heshiiyaan waxyaalaha differenceska oo jiro ilaa hadda laguma guuleysan laakiin haddana in lagu guuleysto hataa lagama quusano waa wax iska dhici karo marka waxaan rajeynaa ayaga dalka u madax ah inay dalka iyo dadkana u naxaan iyaguna inta wada hadlaan ay heshiiyaan taas aniga intaas waa ugu baaqa haddii ay suuroobi weysano inay institutionka baarlamaanka waxyaalaha loo sameeyey ka mid tahay waxaan oo kale haddii ay dhacaan baarlamaanka in lagu xaliyo barlamentariankana waxaan ka codsanaa si nabada ayago oo isdhowrayo oo is ixtiraamayo aragtidooda iyo iyo kala fikirka ay kala qabaan waa wixii loogu talagalay baarlamaan inuu fikirkiisa uu kala duwnaado laakiin inay un haddana si tartiiba nabada ay cod ku kala baxaan laba kun iyo lix iyo toban waxaan rajeynaynaa in doorasho la qabto haddii uun qof iyo codkii la gaari waayana si sidii horena dhaanta oo markii hore uun in dadka lasoo xulo odayaal uun lasu keeno ed ay soo xulaan ayaa baarlamaankii hore lagu keenay haddii la gaari waayo qof iyo codkii si sidii horena aanan ahayn qof iyo codkiina aanan ahayn oo meel dhaxaa oo lisla gartay oo baarlamaanku weliba afkaar uu ka keenay inay ku dhacdo kolley mar walba waxaan la hurayn inay doorasho dhacdo oo isbedel uu dhaco dadku soomaalida haddii hadda uun la yidhaahdo haddana doorashada ma dhici karto dhibaatooyin kalea ka imaan karo marka waxaan rajeynaynaa in doorasho aada looga fakeray haddii qof iyo codkii la gaari waayana wax kaloo ka bedelan oo tii horena waxoogaa ka casriyeysan oo ka horumarsan